waxaan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo aan caawa idinku hayo geedna diyaabada kiisu joognaa been lagu sheegi maaye ogo balaha taaliya qaadaye waa ku baryaa banaan iga qaaye waxaan sidoo kale idinku hayaa baarlamaan dhan oo ka shiraya sidii laga yeeli lahaa dooli khaatiyaan laga taagan yahay intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhan intuu bartay ayaa imika wax kaloo la sameeya marka la garan waayo waxaa la yidhi baalkiina wuu tarmaya xaaladiina waa ka sii daraysaa maxaynu samaynaa waxaa hadda la qaatay go-aan ah in dhashiisaba la kontaroolo ama la xakameeyo waa caawa iyo cawayska washington wax badan ayaan maqalnaa iyada oo la leeyahay si hooyada ay u hesho wakti ay ku nuujiso ilmaha ama ilmaha uu u helo muddo ku filan in uu nuugo caanaha hooyada xoogaa kala yar hala kala dheereeyo caruurta waan maqli jirnay laakiin waxaa nagu cusub oo laga yaabo dhegeystayaashana caawa inay ku cusub tahay in la leeyahay dooli ha loo sameeyo qaab dhalmada uu ku kala dheereyn karo ama dhalmadiisa lagu yareyn karo waa sheeko xiise leh waxay ka dhacda magaalada new york gobolka new york ee dalka maraykanka cabdixakiin maxamuud shirwaca stuudiya la jooga barnaamijka caweyska washington caawa qeybka ah cabdixakiin soo dhowow marka hore marka xiga sheekadan ani wa iga yaabisay adiga ma kaa yaabisay dabcan aashaay adiga ka yaabisay aniga iga yaabisay dad badanna way ka yaabin doontaa kuwa arke ka yaabisay kuwa hadda dhegeysan doona way ka yaabin doontaa dabcan waa sheko ku cusub ama waa tallaabo ku cusub bulshada islamarkaana cid kastoo aragtay hadda ay ka faalloonaysa islamarkaana ay la yaaban tahay waayahay maxaa la leeyahay dooligan dhibaatada ku haya ama jiirkan magaalada new york muxuu u noqday waxyaaba aada loo hadalhaya inta badan casha waxaa laga yaabaa innagu inaynu aayarun siyaroo fudud u leenahay dooli ama jiir laakiinse new york marka la wada hadlayo mas'uuliyiintu ka hadlayaan magaca u yaqaanaan haddaad aragto maat su-aashaa ismaad weydiiseen waxay yidhaahdaan know your real enemy ogow cadowgaaga dhabta ah waa gartay marka heerkaasaabuu ka marayaaba magaaladii oo sheekadii miisasku yaalaaba misas ku yaalla mid ka mid a xildhibaanada deegaanka ee gobolkaasi oo hadlay wuxuu yidhi waxaanu khaatiyaan ka taagannahay waalidiintii noo sheegeen in carruurtooda ay arkayaanoo isagoo ordaya inuu labadooda lugood ka dhex baxaya carruurtii boodayaan maba ka leexanayaba xeerkaasu marayano dadkii bartu macaa labada lugood ka dhex baxaya waa garta waxaa kaloo laga yaabaa casha inaad isweydiiso ama ay dadku isweydiiyaan inay jiiruun hadda laga sheekeynaya arkayaan tirada in tira intee leeg baa magaaladaasi dhex boodaysa amaba bulshada dhex qaadaysa waxaa laga yaabaa inaad u qaadan weydo ma lahayaa tiradiisa saddex milyan oo xabo oo jiira ayaa magaalada dhex gooshaysa oo maalinta ka dhex adeegata saddex milyan oo dooli a magaalada dhex maraysa marka bulshada bay ka mid yihiin marka haddayba saddex milyanba magaalada yihiin iyagaaba bulshada waxaa laga yaabaa waddan dhan oo adduunyada ka mid oo la ictiraafsan yahay inaana saddex milyanna qof ku noolayn aad iyo aad aad iyo aad marka maxaa la leeyahay sidee loo yareyn karaa baa la leeyahay hadda tira macnaa hadalhaynta ugu badan waxay ka taagan tahay dooligan ha la yareeyo marka maxaa la leeyahay qaabkee la rabaa ama ay uga hadlayaan mas-uuliyiintii gobolka inay u yareeyaan dooligan cashay waxaa la isku dayey waxyaabo badan waxaa la isku dayey in xabagtii loo dhigo in dabin loo dhigaa la isku dayey in la sumeeyaa la isku dayey waxyaabo badan baa la isku dayey in kiimiko inta la isku daro uu ka boqo ama jirhkiisa wax dhibaato gaadhsiisa in lagu sameeyo oo gobollo kale ay isticmaalaan sida new york sida gobolka california gaar ahaan los angeles oo kale wixii oo dhan baalkii ula qabsaday waxba way ka qaadi waayeen laakiin wuu bartay waana ula qabatay dabinkii uu ka boodaya oo ka baxsanaya suntii uu garanaya oo ka leexanaya horta hal mid hal mid adaa ku watee oon ogaaday aniga si shaksian ogaada waxaa ka mid ah wixii maanta aad ku dabto dooliga waddankan berri kuma dabi kartid oo wuu bartay aad iyo aad intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhan intuu bartay ayaa imika wax kaloo la sameeya marka la garan waayo waxaa la yidhi baalkiina wuu tarmaya xaaladiina waa ka sii daraysaa maxaynu samaynaa waxaa hadda la qaatay go-aan ah in dhashiisaba la kontaroolo ama la xakameeyo tirada dhalanaysa ee kusoo biiraysa marka caashe haddaan taas sii faahfaahiyo iyo se loo kontaroolayo ama loo xakamaynayo waxaa la diyaariyey dawo la yidhaahdo contrabest taasaa markaa la siinayaa wax yaru jeceliya loogu daraya ama waa si kalaa loo siinaya markuu qaato laba laba shaqay qabanaysaa dawadaas waa gartay waxay qabanaysaa hooyada amaba gabadha ama xabadda dhadig ee jiirka ama dooliga xanaankii taranka ama caafimaadka taranka ee dhibaataynaysa in kalabna isagana sida oo kale hanaankiisii caafimaadka iyo taranka ayay dhibaataynaysa kadeedna ma tarmayo jiir dambe ma sii dhalanayo waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa ama ay daawadayaashu inay dhegeystayaasha isweydiinayaan see lagu ogaadaa soo tarmayo la tiradiisa aad iyo aad aad iyo aad waa su-aal aniga igu soo dhacday dadkana dhegeysanaya kusoo dhacaysa sidee lagu ogaanayaa dooligan inuu tarmaayo uu weli sii dhaldhalayo in kale
waxyaabo badan baa saamaxaya oo technolojiyad hadday noqoto iyo hadday noqoto xogta la helayo ee de dowladdu maadaama miisaanka intaa laga leeyahay waa la yaqaanaa sida loo ogaaday saddex milyan inay ku nool yihiin baa la ogyahay tirada kusoo biirtayna si warbaahinta qoraysa caasha ay mas-uuliyiintana laga soo xiganayo intii covid sagaal iyo toban la galay kadib bahalkan si fiican buu tarmay aad iyo aad tiradaysuna way badatay inta ku soo korodhay haddaan kuu sheego hal milyan baa kusoo korodhay intii covid wixii ka dambeeyo xabo waa new york oo keliya marka intay dadku dhakanaya isna uu dhalaya isna uu dhalaya habshiisu watay maadaama guryihii la joogo meelaha la joogo cuntooyin badan banaanka lagu daadaadiyey intaasuu ka adeegtay si fiican buu u nastay waanu tarmay waa gartay waxaan rabaa marka anigii dhegeystayaashaba inaan kaa ogaano cabdixakiino kan dhalan doona ha la kontroolo laakiin midkan jooga sidee loo ciribtiraya loo yareynayo saddexdan milyan iyo dheeriga kan waxyaabaha qaarna way xadidi doonaan oo tusaale ahaan oo kale dabinadii loo dhigayey iyo xabagta inta badan qaarkood waxay soo jeedinayaan mas-uuliyiinta in xabagta la mamnuucaba loo dhigo oo waxa laga yaaba dadka qaar inay ku doodaan oo kale waa la ciqaabaya dhibaataa lagu samaynaya laakiinse waxa ay badankooda ama qaar badan soo jeedinayaan in la sumeeyo sida kalena farsamo kale caashay ku jirto mar haddii tarankii la yareeyo kuwan inaad u gaboobayaan markay gaboobaan iyagaaba xabad xabadu sii suulaya oo sii soconaya marka farsamadaasina way ku jirtaa meesha kama madhna aad iyo aad marka halkaasaan ku hakinayna waxaan rabaa inaan mid shaksiga ku weydiiyo weli adiga doole ma qabato cashaay qabashaa jeedaa inta gacanta ku qabtay waan dhulka la dhacay
caruuraan ogahay baalkaasi baalkaasi waxa weeyaan kolley waxaa laga yaabaa in dadka qaar ka ordaana ka baqaan laakiinse si wanaagsan baan uga shaqeey caruurta dalkan ku dhalatay maraykanka hadday ku maqlaan aad bay kula yaabi lahayn ama dagaal baa idin dhex mari lahaa tusaale yaraan ku siiyo jiir baa nafta noo keena hooyo dooliyaa gurigii soo gala waa la kala yaacay dabin baa loo dhigay marka dabinta inta badan loo dhiga dooligood ogtaha waddankan baa ka yar ama xaashi xabag adag leh ama koollo ayaa loo dhigaa koolladii markii uu ku dhegay ilan dooligii ma dilaysa laakiin isagoo socday qabanaysaa markii dooligii ay qabatay oo xabagtii ay ku dhegta baan soo qabannay waxaan ku ridno bac waxaan rabno qashinka bannaanka inaan ku ridno tii ka dhacdo waaba la yaabayba soorjar baad samaynaysaa waad ciqaabaysaa xadgudub baad ku jirtaa Aad iyo aad.
tii dhacdo waa la yaabay bulshada kala duwan caashaay oo een, qolaba dhinacbay magaranaysaa ay ka egtaa Een, eh, soomaalidana waxay tidhaahdaa een, ninba dhanuu badi qofba dhinacbuu uu ku wanaagsan yahay midba xagga kale laakiin intaynaa ka bixin een, waxaan rabaa qodob kale aad u xiiso leh Haye.
oo sheekadan ku jira Haye.
inayna iyadana aynu dhegeystayaasha maqashiinaynu sheegno diyaar
mushkiladani een, markay timi een, eh, dee dabcan dadku way fikirayaan intaa marba tallaabaa la qaadaya new york waxay go-aansatay markii hawshani dhacday ee taladii faraha ka baxday in bahalkii meel walba jiiray in qof khabiira oo arrinkan aada u yaqaana oo sida loo suuliyo dabargoyntiisa yaqaana in la shaqaalaysiiyo lacag lagu siiyo oo nin bayba shaqo uga soo baxday haweeney baa maxaan ku idhaahdaa ayaa shaqo ka heshay marwaacisaa iga dhe dowladdu dowladdu way shaacisay markay shaacisay waxay yidhahdeen waxa naga bannaan jaga jaga noocaasa jagadana caashe waxaa la yidhaahdaa khabiirka dabargoynta dooliga dooliga ama jiirka Haye.
tirada soo codsatay ee maxaan ku dhaha codsiga soo gudbisatay se shaqadaasi u heshaana haddaad imanka aad istiraahda suure waxaa laga yaabaa inaad tiro yar sheegto waa imisa qiyaas ahaan in ka badan sagaal boqol oo qof ayaa soo codsiyadooda soo gudbisay si ay jagadaa u qabtaan waa new york oo keliya En haweeneydan ku guulaysatay baa markaa iyadu qaadatay sababahay u qaadateen waxaa ka mid a gabadhan muddo dheer bay macallimad ahayd waxaana si warbaahintu qorayso si gaara u necabtay jiirka si gaara ayay u necabtay jiirka iyada loo diraa layiri marka gabadhaasaa ku guulaysatay walow aan een, xog rasmiya intay qaadanaysa mushaaharaan aan si public ama bulshada loo shaacin hase yeeshee warbaahintu waxay qoraysaa inay mushaaharaan u qaadanaysa inta udhexaysa boqol iyo labaatan kun ilaa boqol iyo toddobaatan kun oo dollar sanadkii sanadkii wow si ay jiirkaasi uga dabargoyso marka dooligii ha la dabar gooye dhinaca kalena fursad u keenay fursad buu keenay shaqo waxyaaba cusub baa la curiyey dabcan waxyaabahan cusub ee curiyeenna een, magaalooyin badan oo dee dabcan xagga hore kaga jira ka faa'iidaysan doona iminka new york waa magaalada saddexaad ugu jiirka badan waddanka maraykanka laba magaalo kalaa ka horeeya marka kolleyba khabiirkan cusub ee hadda la qoray inta uu marayo tirada way nala soo wadaagi doontaa marka waa ogaan doonaa wixii ka aad soo iyo kordha aad aad iyo aad aad baad mahadsantaha shirwac adigaa mudan cash
hee barnaamijka cawayska washington waxaa caawa marti igu ah oo nala caweynaya fanaanka weyn ee cabdulqaadir xuseen mayo buunis oo si weyn loogu yaqaano heesaha banaadiriga ah oo aan hubo inuu caawa qaar badan oo idinka mid ah dib u soo xusuusin doono waayo waayo iyo wakhti meel ugu suntan dadka bal isi xusuusi cabdulqaadir xuseen mayo buunis oo muddo dheer dad dad badan oo fanka jecel gaar ahaan fanka banaadiriga ay maqli jireen xaguu ku dambeeyey aha cabdiqaadir xuseen buunis wallaahi kolley qarankii baaba-ay iyo maxaan ku idhahda dadnimadii dhuntay maxaan ku idhahdaa waxyaabo badan oo aan soo koobi karin ayaan weynay caasha aroos hay hay dhaqaajin waaweeye haya qarankii dib baa loo dhisay dalkii waa soo kabanayaa dib u dhisaa socda dowladaa jirta waxaasoo dhan xeraad kaga odan tahay wallahi xiraan kaga oodana goormaad ilaa iyo al-shabaab oo- al-shabaab oo la kor jira mooyaan si kalonku tag ma garaano goormaad gashay xerada qaxootiga hadda aad ku jirto
wallaahi la- labadii kun iyo tobankii ka hor waxaan ku noolaa etoobiya Ja- jabuuti dhexdan iyo dubay meelahan baan wareegaya walaal waa taa ku soo dhaweynayaa mar kale buunis heese badanaa lagugu Aad baan xusuustaa heese badanaa lagugu xusuustaa oo banaadiri ah oo weliba qaarkood ay dhallinyaradu aad u jeclayd intaan xusuusto gariire alla gariire heesahaagay ku ay ka mid ahayd soo ma heestaasi
ha ha aad iyo aad heesayga ugu qaalisan ayuu ayuu ka mid ahayd bal caaw wax naga xusuusi hadday kuu suuro gelayso in yar Gerire, alla gerire, gerire, alla gerire, nuna ilaho, yagati daloya, nuni iga doosataye, awaazadome, idilkee gurme, darararara, awaazadome, idilkee gurme, Dilke kurme Yokse imelena İkeseye Gurika jo Ola zura Zahar bena Arvera dosa Sero doa Dilke gadomaye Ama hanzara Aşağı Gurika hogay hay ayat Cavut darmaya meel meel yar oo qosol ku jirtaad ka booda laakiin oo cajiib ahayd oo dadku ay aad u jeclaayeen aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad qosolkaa waxa aan isugu imaan jiray bay ahayd inta ay soconaysa inta daqiiqadood ay sameynayaan cos qosolka iyo miisiga sidii lasla helayay wax taariikh aada iyo aada u dheer bay ahayd heestani ma mid shaksi baad ahayd mise waxay ahayd heesihii riwaayadaha lagu dari jiro uun may may waxaa waxaan dhalotus ayaan u sameynay markay riwaayadii la oran jiray eh, ibni aadan iswaayey arrinaa kala geysay ayaan dusha ku jiray waxaanu waxaanu waxaanu sii dhiibi jiray boosamiinta ahaan dhalotus ibni aadan iswaaye arrinaa kala geysay ka mid ahayd hay may ay- ayaan riwaayadeeda marka ay socotay ayaan ayada usii usii bixinayna heestaasi inay soo socoto ayaan usii sheegi jirnay bulshada marka marka hee ha heestana maxay ahayd marka maxaa laga sameeyey qisada heesta qisada wallahi waxa weeyaan wiil iyo gabar isjeclaaday n waalid waalidkii baa xoogay ku xumaaday inankii n si xun baa loola dhaqmay marka guri gaajo ayuu dhalay guuraa gacal beena oo laga goosaa marka waalidkii ayaa gacal beena igu sameeyey iyo kowda
Gerire, alla gerire, gerire, alla gerire. Gulaag ilaaho, gabartiin gacloodaya, dooni iiga goosataye. Goosay meelaheena, ibil ibilkey gurmee ibilkey gurmee koosey meelaheena igeysaye gurigajo walaga guraa gacanteena ar walaga goostaa gurigajo walaga guraa gacanteena war walaga goostaa seenooga go'aa ibidkeeya gadoomaye an maxaan galaa seenoga go'aagoa ibilkeega gadoomaye an maxaan galaa
ereyada kule aan ka dhexgalay caasha ereyada waxaa sameeyey allah u naxariistay askarkii maxamed iikab jesto askarkii weynaa ayaa sameeyey guri gaajo waa laga guuraa kulli wuxuu ugu gor lahaa isagaa isagaa la weydiinaa hadduu noolaan lahaa maanta alxamdulilah naga hore allaha u naxariistay ikar jeesto waxaan u haystay in uu jilaayaasha waaweyn uu ku jire heesahana uu samayn jira miya wuu samayn jiray ha wuu samayn jiray abwaan abwaan oo khatar ayuu ahaa niyo ceesa badanoo banaadiri uu sameeyey oo aan sidaa loo loo loo shaacbixin ayaa jiray
ma jiraan kuwo adiga uu kuu sameeyey ha ha way way- way way jireen dee ku baxdo dugaagsa cone madaymoon kartaaye manadee kartaa dandaradamiya kutulqaadaha isarajeedlayaale dareenkiina qabe dareenkiina qabe dunidan dunidaane dadkadaa inahure dhibcigooda halmaahine iyo kamid ah ruwaayaday ka mid ahayd baan u malaynaya heestaasi ha sid marisrigli cajiib cajiib marka heese gaaru ku lahaa miya sid male sarigla mise isagaa wada sameeyeba eh, ruwaayadoo dhan may asagan wad asagan wada sameynin asaga iyo waxaa isla kaashaday allah unaxariiste cali cusmaan drog isna uu dhintay allah irxamo labada nimood ayaa ayaa ubadnaa haysoodi waxay abaarinta ka qayb qaatay way marka heestaas hadda aad sheegtay sid male sarigla ay ka mid ahayd ee allah u naxariistay Ah.
maxamed iikar jeesto uu sameeyey adaa qaaday miya ha ha adaa qaaday casha cali cusmaan drogna wax buu ku lahaa dawaayada haysii ka bixi jiray adig iyo jido sheekh bashiir ciise aan isla qaadnay ayaa kamid ahaa deedna riyaan banaajiisa joognaa been lagu sheegi maayo ogow walama taaliyaa qaaday waa ku baryaa banaaniga qaaday cajiib cajiib cajiib heestaasi hees cajiibay ahayd adigii jiddo sheekh bashir miya ha jid fiican waaye maalinta beer kuu baxdaanahe oo miraheed bislaadaye
sobood habaawine abinigo makaarabe geednabiya banaadkiisa joognaa been lagu sheegi maaye ogo balama taaliya qaadaye waa ku baryaa banaaniga qaaye waa u bogey ambaashaalika
bedenkee adiga uroon وقال لدات سنوت ولكن قد بريو إلى beydkeedii iyo kaagii aad isku darsatay cajiib cajiib xusuusaadna gelisay xusuusaadna gelisay runtii ruwaayadaasi aad- cajiib ay ahayd aad iyo aad heese cajiibana way ku jireen adigii baa usoo waayey siyaasadkiisa somaliland ka taaganaan way soo istaan Eh, tiyaatarkii waa dhisan yahay waana la qurxiyey baal mar mar maad ku boodid sida ma lasan riglay dadka soo insha allah xusuusisid insha- insha allah aad iyo aad ayaan ugu haweynahay inaan mar soo taabto ilan xuduudteydibaa ku haata wadaad ma iloobi karay insha allah aad iyo aad waa Hello.
moge ambaashaaliska Ambaashaaliska.
bedenkey adiga Dedekeaniga uraa, wakula salaami cibaadii, ballan iga qaadariyo.
adigana waad Hello.
adigana ulaadaad ku qaadaysaa waxaad leedahay beed nebi aan banaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo Banaankiisu joognaa, been lagu sheegi maayo ogo, balaha qaaliyaa qaadaye, waa ku baryaa banaankiisa qaadee.
barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta uu fanaanku noogu qaaday muusig la-aanta ee beed nebiyaan bannaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo ogow beed nebiyaan bannaankiisa joognaa been lagu sheegi maayo ogow fanaanka oo ay la qaadaysa fanaanada jiddo sheekh bashiir ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa inta aan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idinkaga tegaysa nabadiino inaamboolika dhigte bilama ii banaynine inaamboolika dhigte bilama ii banaynine baxarkaas manaan galo wale aniga ku baaba'a baxarkaas manaan galo wale aniga ku baaba'a midnabiyaan banaankiisa joognaa meel lagu sheegi maayo ogo ballan hortaadiga qaade waa ku baryaa bannaan iiga qaade
Thank you. Yeah.
midnabiyaan banaankiisa joognaa meel lagu sheegi maayo ballan hortaadiga qaade waa ku baryaa bannaan iiga qaade midnabiyaan banaankiisa joognaa meel lagu sheegi maayo ogo ballan hortaadiga qaade waa ku baryaa bannaan iiga qaade baarankaama diidine barashadeenay baabi'in baarankaama diidine barashadeenay baabi'in firlawa horteynata buurteenakaaji'e birlawa horteynata buurteenakaaji'e
Oh meednabyaan banaankiisa joognaa meel lagu sheegi maayo ogo balan hortaadiyaan qaade waa ku baryaa banaan iga qaade nabyaan banaankiisa joognaa meel lagu sheegi maayo ogo balan hortaadiyaa qaadaye waa ku baryaa banaan iga qaadee nabyaan banaankiisa joognaa meel lagu sheegi maayo ogo balan hortaadiyaa qaadaye waa ku baryaa banaan